dalka norway waxa uu ka mid yahay waddamada ku yaala qaaradda yurub ee skandinafiyanka ka mida ee sida weyn kumanaanka magangelyo doonka ee soomaalidu ay ka mid tahay loogu soo dhoweeyey waxaase waayadan dambe soo badanaya dad muddo dheer deganaa dalkaasi oo sharciyadii lagala noqday iyo kuwo kale oo soo galootiya oo la diiday in la aqoonsado dacwadooda codsiga magangelyo doonka injineer mahad abib waxa uu muddo dhowr iyo toban sana ah ku noolaa waddankaasi norway halkaasi oo uu kaga baxay waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed haatanna waxa uu ka shaqeeyaa mid ka mida isbitaalaadka dalkaasi waxaa dhowaantan ay dowladdu kala laabatay sharcigiisi dalkugalka ee dhalashada waddankaasi wuxuu ii sheegay mahad abiib in sharcigiisa lagala noqday markii lagu eedeeyey inuu ka soo jeedo dalka jabuuti oo uusan soomaaliya koonfurteeda ka imaan isaga oo sheegay in arrinkaasi ay ku lug leeyihiin shakhsiyaad sida uu yiri isaga doonaya inay dhibaateeyaan waxay dhaheen jabuuti ha ka soo jeedaa aniga dawladda jabuutina nasiib wanaag way uga soo jawaabtay inaan muwaadin reer jabuuti aanan hayn oo way cad way caddaho way hor taallaa way iska indhatirayaan taasna soomaaliyana waxay leeyihin hadalka iga badaa waxaanan ahayn dadka iga been abuuray ee iwanjalay allana ka cabsoon waayey islaamnimana igu ixtiraami waayey waxaan rabaa inaan iska dabo shaqsi shuruuc awgeed maxaa xeerarka awgeed inaan xeerarka u adeegsado oo in qofkaasi ka shalleeyo gardarada iyo nabarkuu qof shisheeye oon waxba u galabsan uu ku weerarayo mabda' siyaasadeed baa la igu weeraray waana hubaa booliisku waa inuu ku soo waca uu kaa wargeliya ku yidhaahdo sababta kuugu imanaya kuusii sheegaa si aan anigu uga taabashaysaa oo maxay uga maxay hayday uga sii tabaabulaa oo looyarkayga la hadlo oon dhaho waa maxay sida tan waxaan dhacaya anugu fursad aana helin ayaa lai yimid waa la argagixiyey reerkaygii qoyskaygii aniguna waan argagaxay booliis lalayo hubsita basaboorkii norwejianka ken bay dheheen ma tihid norwejian maanta laga bilaabo way iska baxeen mahad waxaa la mida muniire cismaan oo ah hooyo leh carruur deganayd muddo dhowr iyo toban sana ah sidaasoo kale waddankaasi loona diiday in qaar ka mida carruurteeda la siiyo sharciga dalkugalka waxaana iyaduna laga dalbaday inay soo kala caddayso waxaa ka jira in jabuuti ay ka soo jeedo oo aysan asal ahaan ka imaanin soomaaliya oo ay markii horeba isku dhiibtay haatanse la sheegay inay ka been sheegayso labadeeda cunug inaan xagaabax u baxno africa oon dadka waalid odagayga waalidkiisa aan soo aragno sababtoo ah aabihiibaa buka markaas ayaan la hadlay qoladii qaxootiga ee sharciga cunugayga haysay cunugaygo waddankan ku dhashay oo weli aalaankaa loo diidan yahay sharcigii guduudka ee weynaa ee waddankan laakiin gabadhii ka yarayd ee dabadeed saddex sano kadib dhalatay inay guduudkii guduudka waddankan bay haysataa qoladaan la hadlay waxaan dhahay walaal waxaan rabaa inaad sanad iyo laba bilood ayuu maqan yahay waxaan rabaa inaad i ogeysideen sababta aad u haysatiin maalintii aan soo dalbadana waxaa dhahdeen ugu badi afar iyo toban bilood ayuu ka maqnaanayaa maantana afar iyo toban bilood in ka badan buu ka maqan yahay waxay dadkani dhaheen anakaa go-aanka kasoo gaarina nasuud muddo laba toddobaad kadibna waxaan boosta ka helay waraaq la idhahaayo waan kaa shekina wiil aad walaal xagga hooye kala tahay oo sheegatay ayaa dad reer jabuutiya la xiriiray oo facebooka kala hadlay markaa dadkaa ayaan kaaga shaksannahay inaad caddayn loo keensid haddaad caddayn muddo laba toddobaad gudaheega ku keeni weydid waddanka waa lagaa saaraya waa lagaa masafrinaya mahad abiib oo dowladda soomaaliya ee federaalka ay sheegtay inuu yahay muwaadin siduu ii sheegay islamarkaasina dowladda jabuuti ay diiday inuu yahay nin ka soo jeeda waddankeeda aysanna dowladda norway weli ku qancin taasi ayaa waxa uu qabsaday sharci yaqaan arrintiisa u doodaya hase yeeshee weli kama uusa salgaarin in sharcigiisa si rasmiya loogu soo celiyo waxaan weydiiyey maadaama uu yahay nin waddankaasi wax ku bartay muddo aada u dheer soo jooga kana shaqaynayay sida saameyn ay arrintan noloshiisa ugu yeelatay wallaahi waxaa wax la qaado waayaa igu dhacay maxaa yeelay kama filanayn dalka norway oon aan u haystay kolka koowaad waan u mahad celinayaa waa dal aan fursad ka helay dalkaygii hooyo dagaal baa ka dhacay nasiib uma lahayn sida dadkii iga horreeyey ee dawladda si aad bare lasoo jaan qaaday anigu fursaddaa maan helin xalkan baan ka helay oo dawladdaydii hooye noqotay ee labaad fursaddiina waan ka faa'iidaystay waxaan bartay xanuunada geeska africa ku dhaca tropical diseaska noloshaydii waan adkaystay waxaan noqday shanta qof ee expartka ku expartka ku ah xanuunada faafa sida ebulaga sida maxay tuberculoska e j v-ga iyo nuucyo kale oo badan oo parasiteku keeno amba jermska waxa la yidhaahdo iyo baras maxay ahayday bacteriyada iyo viruska waxaasaan ku takhasusay ahayd dalka norway anigu shaqa lici iguma dhacayso meel kastoon jooga adduunka welweltaas kama qabi laakiin waxaa anigu ka diidhinayaa sharaf darrida la iila yimid ay dawladda norway igula dhaqan cabdiwaaxid qalinle waxa uu ku takhasusay sharciyada isagoo ku sugan dalkan maraykanka ayaa wax ka weydiiyey goorta ay dawladi kala noqon karto gaar ahaana waddamada reer galbeedka qofkii ay siisa sharciga marka loo eego shuruucda shuruucda caalamiga ah iyo qawaaniinta xuquuqul insaanka iyo kuwa dalalka u yaalla qaarkoodba xagga shuruucda caalamiga ah ama international lawga waxaa jira xuquuq guud oo qofku leeyahay dalku joo rababa ha joogo xuquuq waxaa ka mid a in qofka la mariyo waddo sharci ah ama due process waxaa la yidhaahdo oo xuquuqdiisa bili-aadanka bili-aadanimo ahaan la ilaaliyo mathalan dalka maraykanku ama dalka norway ama sweden waxay saxiixeen xeerarka caalamiga ah ee ilaaliya xuquuqda insaanka ee bili-aadanimo ee dadka xuquuqdaasi waxaa ka mid a markaa inaan qofka si loola dhaqmi karin sharciga ka baxsan marka haddii citizenka lagala noqonayo dawlad kastaa waxa qasab ku ah oo citizenka ama dhalasho qof kala noqonaysa inay ilaaliso xuquuqdiisa madaniga ah iyo xuquuqdiisa bili-aadanimo ee qofkaasi leeyahay i run ahaantii xeerkaa caalamiga ah waxa ka awood badan xeerka dawlad kasta u gaarka abaa ka awood badan waddanka norway waxa uu ka mid yahay waddamo ku yaala qaaradda yurub oo ay dad aad u fara badan oo soomaali ah ay bannaanyaal ku yihiin kadib markii lagu qanci waayey habka dacwadooda oo ay dawladdu diiday inay siiso aqoonsi waxaa sidoo kale jooga kumanaan kaloodad oo iyaguna soomaaliya sida la sheegay oo laga helay faraha qaxootiyada ee laga qaado waddamada dadka marka ay weydiistaan magangelyo doonka ee u dhexeeya sawirada faraha ee qaaraddaasi yurub dalalka qaarkood oo haddii qofi uu dal iska dhiibo dalka kale dib haddii looga arko aanan laga siin magangeliyo taasoo iyana saameyn weyn iyo raadba ku yeelatay dadkaasi qaxootiga ah ee dalan baabinaya qaaradda yurub dalalka ka midka ah